magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga hirgeliyey goobo ganacsi oo casri ah kuwaasoo inta badan lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan iyo kabaha ka hor inta aan carwooyinkan la furin magaalada beledweyne dhalinta ku nool waxay dharka ka dalban jireen magaalada muqdisho iyadoo taasi hadda ay meesha ka baxday qaar ka mid a ganacsatada hirgelisay goobahan casriga ayaa redio beerlo ugu waramay faa'iidada laga helay goobahan magacayga axmed cabdulaahi afrax ganacsatada dharka ee magaalada beledweyne maxaad iibisaa marka bal agabkaad iibisaa haddii aad bulshada aada u sheegto waxaan iibiyaa dharka noocyadiisa kala duwan sida khamiisyada macawsyaha shaararka saraawiisha kubadda lagu ciyaaro kabaha iyo nooc haambaaga wax walba adiga suudadka maxaa kugu dhaliyay marka inaad carwadan furto axmed
wallahi waxaa igu dhaliyay baahidii magaalada ka jirto markuu ilmaha jaamacadaho kale in ayi nooc qof kasta wuxuu ku libisan karo oo helo waagii hore suudadka xamara laga dalba jiray hadda laakiin canuga qalinjibinta markii la gaaro meeshaana wuxuu raba ka helaya meeshaan ka libisanayaa xaggey kaaga yimaadeen wallaahi dharkan waxaan ka keenaa boosaaso muqdisho wajaale maxay kuwara muuqdaan carwooyinka faraha badan ee kusoo badanaya magaalada beledweyne horumar noocee ah ayay magaalada u horseedi karaan
wallaahi carwooyinkii waa baahidii maadaamay badata carwooyinkiina waa badanayaan horumarkana waa wax badanay kusoo kordhinaya magaalada marka magaaladu inay meel yar ahaato ma fiicno waa inay ganacsata ballaaran dukaamanka qof kasta meesha dooqiisa u ka helo inuu ka gadan karo waa muhiim axmed qoys ma leedaha labaxaas iyo caruur waa leeyahay waana ka biishaa meel kalena waxay kama soo galaan marka alxamdulilah carruurda magaceedana waxaa lahaa fatoosh waxay ku taallaa bacdaha ragga waxaan iibiyaa dhar noocyadiisa ka duwan ragga shaatiyaasha surwaalada buumooyinka kabaha banuuniga lagu ciyaaro sigsaamaha cimaamadaha macawuusyaasha wax ka dhiman male wax kasta oo rag oo gashto ama xirto waa iibinaa
xaggee kaaga yimaadeen marka cabdisalaam intaasoo dhara iyo kabaa oo aad sheeg waxay noogu imaadaan magaalada boosaaso wallaahi arsaaqada ilaaha baxsho waxaad hadda yaryihiin hadday weyn yihiinba adina isku ceshitid oo loo baahanya ganacsigana aad aa loo fahmay sababtoo carwooyinkana waa soo badahayaan waxaana ku dhiirigelinayaa bulshada inay dhallinyarduna waa inay shaqo abuurtaan wax yar markaa ka bilowdida wax weyn helaysa magacayga waa ibraahim yuusuf macalin carwadeyda magaceeda waxaa la dhahaa carwo mubaarak ujeedka aad u furtay haddii aad bulshada u sheegto ibraahim ee carwadan wallaahi ujeedkaan u furay carwadan waxaweyaan laba qodob ayaan dhihi karaa tan koowaad kolley aniga ugu baahan inaan shaqo abuurto oo dee noloshayda meelaan ka dhacsado u baahdan iyo baahida bulshada reer beledweyne inaan daboolo oo xagga xeehayda dharka gaar ahaan qaybta ragga inaan daboolo baahi badan inay ka jirta aan dareemay marka qaar hargeysa iyo dhinaca waan ka keenaa kenya waan ka keenaa turkiga bangaladesh carwooyinka hadda magaalada kusoo badanaya ee misdhihi kartaa waa looga maarmayaa baahidii hore loo qabay in dhar muqdisho loo dirsado in qof shakhsiya uu muqdisho uu yidhahdo shaatigan oo kale beledweyne ma yaal ama funaanadan oo kale beledweyne ma taalo ma isleedaha baahidaas waa looga maarmi doonaa wallaahi waxa weeyaan dee marka uu ganacsiga soo bataba waxa weyaan baahida ayaa sii yaraanayso midda kale waxa weyaan dadkan macaamiisha ah waxaa laga yaabaa qof magaaladan ku yimid fasax ama arrimo dan u yimid muqdisho ka yimid tusaaleahaan ayaa laga yaabaa inuu shay iga gato qofkaa waxaa laga yaabaa carwadeydii inuu ku kalsoonaado asoo xamar jiro wax iga soo dalbada aniga way ugu dhacday aan u diro aan u dhiibo asoo xamar joogo sidoo kale qaar ka mida macaamiisha ku xiran goobahan oo xilligaasi ku mashquulsanaa iibsashada dharka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay sheegeen in carwooyinkan cusub ee laga hirgeliyay magaalada beledweyne ay uga maarmeen dharkii ay u doonan jireen magaalooyin ka baxsan magaalada beledweyne ku dhowaah magacayga cabdicaiis cumar cabdulle waxaan ahay macaamiil ku xiran carwada afrax waxaana ka iibsadaa dharka noocyadiisa kala duwan haddii macmuusyaha binacalwida khamiisyada sboortiska baasajeeriyada iyo iyo wax allaala wixii aan dhara u baahna ama suud ha noqoto ama libis ha noqoto waa carwada keliya aan saarana oo dharka ka iibsado waana carwada aan liiga soo dhoweeyay mar walba gacmo furan iyo weji furan iyo qadarin ii hayso marka waa carwo aan saaid dharkeedana aan u jeclahay tayana uu leeyahay igana bedelan carwooyinka kale oo magaalada magacayga waa iskariye waxaa ka mid ahay maxaamiisha ku xiran carwada fatoosh naaradii buuma ayaa ka iibsahayaa oo galabta ku dhiil roog mar kasta ayaa ku xiranaya kabaa bunuuniga isruaalaha sboortiska waxaas dhan waa ka iibsada dambe jabanaa laga sidaa si ficnaya liisa dhaweeya magacayga waa mahad maxamed nuur waxaa ka mid ahay macaamiisha carwada mubaarak